barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha januari waa shan iyo toban sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala soo codsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjan
qodobadaan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno wiil ka tegey waddamada qurbaha oo dib ugu laabtay magaalada boorama waxa uu meel hoose ka bilaabay ganacsi haatanna waxa uu inala wadaagayaa waayo aragnimadiisa waxbaan soo bartay ha laakiin xagga waxbarashadu waxay u baahan tahay shaqo iyo jaamacadda lacagteeda waa inaad iska bixisaaban soo hudheelaan ka soo shaqayn jirin waa waxaan ka bilaabay kuwan weelka xala ilaa marxaladda baaqan gaadhay mudalab waxaasoo dhan kanadaan ku soo ahaa marka iyadaa iga bixisay karadeedii iyo jaamacaddeydii iyo baabuurkii iyo waxala waxaan lahaa sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ka hadlaya sababaha dhallinyarada ku kalifa in ay xaas labaad guursadaan hablaha laftooda ayaa caashay aragtidooda dhiibanaya ragga saddex baa inoo keentay walaaladeen maaha aabbayaasheenna maaha wax guriga aan ku xidhxidhanno yaan samaysanayna maaha waa wax maxay ahayd oy u baahan in la dayactiro in la dhaqaalaysto in la qorxisto in la maxay ahayd oy isaga la dayactiro laga fikiro ilmahaaga intaanad ka fikirin ninkaaga waa inaad ka fikirtid
waa tahay dhinaca heesahana ah barnaamijka kama marna
cabdihaniina wuxuu yidhi macnaha ila fahan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaanoo xubintii ciyaaro ay ka mid tahay barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida maalin ka hore fasaxa lagu maamuuso martin luther king oo u doodi jiray xuquuqda dadka madoowe ayaa madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanku wuxuu weerar ku qaaday congressman john lowis lewis oo astaan u ah dhaqdhaqaaqa xorriyadda john lewis ayaa hore u sheegay in aanu u aqoonsanayn trump inuu yahay madaxweyne sharci ah isagoo ku eedeeyey in ruushku uu gacan ka siiyey guusha uu gaadhay
toddobaad ka hor maalinta donald trump loo dhaarinayo xafiiska madaxweynaha maraykanka ayaa mudaharaadyo dhowr ah oo lagaga soo horjeedo ballanqaadyo uu sameeyey intii uu ku jiray ololihiisa ayaa ka dhacaya magaalada tan washington socod loogu magacdaray na lama dhaqaajin karo ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee layidhahda rafilen al sharton mudaharaadyadaan ayaa imanaya toddobaadka ay dadka maraykanku xusayaan dor martin luther king oo ku caan ahaa shaqada aan daalka lahayn ee uu soo galay in la dhammeeyo cunsuriyadda lana horumariyo xuquuqda aadanaha sannadihii kun iyo sagaal boqol kontomeeyadii iyo lixdameeyadii
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan aan ku bilownay cismaan maxamed xaaji cismaan wuxuu hore ugu noolaa dalalka qurbaha wuxuu ka shaqayn jiray makhaayadaha isagoo weelka xali jiray si uu khidmadda uu ka helo uu ugu bixiyo waxbarashadiisa haatanse wuxuu dib ugu bilaabay ama ugu laabtay aan idhaahday magaalada boorama oo uu ka furtay meherad ganacsi cismaan ayaa v o a la wadaagay waayo aragnimadiisa dhinaca hal abuurnimada ganacsiga iyo weliba dhacdooyin xiise leh oo uu kala kulmay macaamiishiisa waxa uu qayb ka yahay barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana magaalada borama ku waraystay wariyaha v o a xaashim sheekh cumar good
cismaan maxamed xaaji cismaan wuxuu ka mid yahay dhallinyarta dibadda ka soo noqotay ee qurba joogga ahaa qurbahana ku barbaaray waxna ku bartay islamarkaasina waddanka gudihiisa ka sameeyey maalgashiga iyo ganacsiga haddana meherad ganacsi ku haysta magaalada boorama maanta waxaan ku waraysanaa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a ku soo dhowow cismaan maxamed xaaji cismaan
aad iyo aad aad u mahadsantahay
meheraddan ee aad ku haysato magaalada boorama wakhti maad furtay waxaan furay eh, bishii february eh, labadii kun iyo eh, shan iyo tobankii Eh, ku dhownaaya imika laba sannadood insha allah muddo laba sannadooda ayay meheradani ku furan tahay markaagii horena waxaad ahayd wiil dhallinyara oo ku soo barbaaray waxna ku soo bartay waddanka kanada bal waxaad ka warantaa ood ka sheekaysaa sidii waddankan markii aad imanaysay aad ku soo hindisay goorta aad meheradda furaysay waxyaabaha kugu kalifay bal waxaasoo dhan yaan doonaynaa inaad nooga sheekayso walaahi waxaan u imid een, waddankan waxaan imid afar sano ka hor aduu eh, labadii kun iyo ko iyo ko iyo- iyo labiyo iyo labiyo tobankii dhammaadkeedii marka markaan imid kumaan fikirin inaan meherad ka furo ama inaan dego ama inaan ku noolaadaba maxay ahayd waddanka muugta laakiin intaan intaan joogay baa kolba ay ay fikraddu ay ay dee ku abuurantay maskaxdeeda markaasay sii weynaatay sii weynaatay oo ilaa xad ay gaadhay aan dee aan aan idhaaho bal aan meeshan aan ku noolaado aan meherad ka samaysto aan dee nolol ka raadiyo waddanka muugta ya laakiin maaha wax aan ku fekeray anigoo jooga kanada markaad waddanka timid shaqadii ugu horraysay eed ka qabatay waddanka gudihiisa maxay ahayd
shaqadii ugu horreysan ka qabtay waddanka waxay ahayd macallin jaamacadeed maanaha waxaan dhigi jiray af ingiriisigaan ka jigi jiray jaamacadda camud marka ma shaqada macalinimadu waa iska shaqo hawl badan laakiin waxay ku fiican tahay dadkay waa dee albaabkay ku furaysaa dadkay ku baraysa iyo maxay ahaydaan ardaydii iyo macallimiintii iyo dadku sida loo shaqeeya waddanka iyo in dee meeshani ay eh, nolol horta ay eh, ka jirto waayo dheh- markaan xagga aan joogay kanada dee fikradda laga haystaa waddankan khaasatan qof aanan ku korin meesha dee inaanay nololba inaanay nololba ka jirin meesha so waxay ii yara waxay ii yara fududaysay inaan maxaydan ogaado dee inaan wax al wax wax meeshan alla samayn karo mugta so so macallin macallin jaamacadeed baan ku bilaabaa kan
marka maxaad ku dooratay inaad meherad cuntada laga cuno ama sharaabka laga cabo maxaad ku dooratay in meheradaasi suuqa bartankeyga ku taala ee aad u bixisay king bisa aad furato maxaad ku dooratay maadaama aad macallin iyo nin wax soo bartay aad ahayd dee may waxbaan waxbaan soo bartay ha laakiin xagga waxbarashadu waxay u baahan tahay shaqo iyo jaamacadda lacagteeda waa inaad iska bixisaaban soo hudheelaan ka soo shaqayn jirin waa waxaan ka bilaabay kuwan weelka xala ilaa marxaladda baaqan gaadhay mudalab waxaasoo dhan kanadaan kusoo ahaa mugta marka iyadaa iga bixisay karadeydii iyo jaamacaddeydii iyo baabuurkii iyo waxala waxaan lahaa marka maxaydan dee eh, jawiga ama environmentka hudheelka waa waxaan u bartay mugta marka xaggan markaan imid een, eh, dee waxaydan guryaha guryaha waawogii dhisay oo im- oo xerooriye oo xerooriyood ahaa baan arko waxaan idhi dee laamigii weynaaye magaaladii ku taalaay bal xagga maan hudheelka dhiso dee waayahay bay waayahay bay idhaaheen dee wax wax ku sameey haddaad eh, samaynaysa dee waa kaa guri baan ka dhisay hudheel dee nooc hudheel baan ka dhisay guri dee hudheela dee waa xaafaddiina way igu caawisay alxamdulilah aniguna waxaan haysoo dhan baan geliyey
hantida aad meeshan gashay eed meheraddan ku furtay adigaa iska lahaa miya anigaas ka lahaa hooyadayna way igu caawisay xawriyahayna way igu caawiyeen abtiyaashayna way igu caawiyeen marka marna markii lacagtu ay go'doba kolba qof baan u tagnaayo dee waxaasaa nahaystee ku beeriye so insha allah dee waa kaa dee iina way hagaagto meheradii baan dhismay dhis- dhismihii baan samaynay raasimaalkii baan gelinay kuraastii wixii alaabtii iyo qalabkii iyo dhan baan wada keenay waa waa hudheel dhammaystiran muddadaa labada sanaa ee meheraddan kuu furnayd eed ka shaqaysanaysay macaamiisha iyo siday u socoto bal markaad tilmaanto maxaad ku sheegi lahayd wallaahi um, waxaan tilmaamay inay alxamdulilah inay si fiican u socoto inaa sidii aan filay si ka fiican ay u socoto inaa maxay ahaydeen macaamiisha ay ii yimaadaan ay meesha bartaan ay meesha caadaystaan ee dee maxay ahaydeen dee magaaladan ay dad dee fiifiican oo ladan oo edabdan oo dee ummad reer um- ummad reer magaale ay boorama ay ku nool yihiin baa meeshan haba ii muujisay man soo aad iyo aadaan ugu faraxsanaya dadkii meesha sidee u socotay iyo dadkii imaada khaasatan macaamiisheedan aad iyo aad aan ugu ah, mahadnaqaya bcause waa dad aad iyo aad u fiican oo waa dee waa toopkii magaalada waa the, the best of the best in the city so there maadaama aad tahay een, nin dhallinyara oo ku soo barbaaray waxna ku soo bartay qurbaha ee, waddankana fikrad kale ka haysatay imikana meherad ganacsi ka furtay ee, meheraddii markaa markay dadku kuula macaamilayaan ila waxaad soo aragtay dhaqamo kale oo ka duwan dhaqamadan bal macaamilka dadkan iyo siday wax u iibsanayaan iyo siday kuula macaamilayaan iyo waxyaabihii aad la yaabtay iyo waxyaabihii aad xiisayseed ku aragtay bal ka sheekee
dee waxa ugu weynaa maxaa horta dee la qabsi maxay ahayd igaga igaga you know igaga baahday waxa weeyaan markaad wax markaa wax aad iibinaysa dee xaggan q lama is- lama istaago ya waxaan ka yimid meel dee ay au au dhaqanku yahayna sidaa la iswada daba istaago moogta si waxa ciidan militariga dhalayahay man xaggan qofku uu ku imanayo wax warbu wax warbu ku sheeganaya uu ku sugi moogta ya marka waa ina adigoo aad aad tala aad kala garataa dadka oo adigoo aad adigu maxay dhahen sidii sidii u soo kala horeeyeen iyo waxay rabeen iyo waxaasoo dhan waa dheen sidaan u bartay inuu qofku waxa- een, dee Canada dee qofkii qofkii wax kaa rabaya ku weydiisanayo baa ku hortaagan kuwa kale way ka dambeeyaan malaha ilaa maxay dhahen laba laba laba mitir bay dib ay u istaagaan oo xaggaasay kugu uh, sugayaan markuu kaasi ka dhamaysto k- ka kale soo istaagayaa xaggan shantii qof way ku way ku imanayaan marka waa in adigoo aad kala gartaa taasaa la qabsi yar waxay dhahen u yara u yara baahatay man talabaadna inaa wax kasta aad la qariya muhiima xaggan macal cuntada ka iibsanaysa sodhaalka waa inay qarsoonaataa looma dhiib karo qof maxay wax ama koob ama sixni ab- a- ala garan karo markuu dariiq socdo inuu koob ama sixni yahay man taasaan weli fahmi waayaleg marka maxay u qarinayaan cuntada ay u qarinayaan ma iyagaa qarsanaya mise ninkaa u u qarinayo oo baca madooban ugu xidhnaaman laakiin inay- inaa bacda laga dhex arko wax bay diidaan taasaan horta la yaabaaban waad fahmi weyday dadkan waxay u qarinayaan ee maaragtay cuntadan u qarsanaya ها مع أنت ما واحد استوى السوق اللي عمره ما هم حد إن لما قرت موت marka xaggaa iyada cuntada lama qariyo miya kanada iyo markaad qofku wax iibsanayo ma qarinayo markuu cuntada la sii socdo ama waxaa gu- ama waxaad ugu ridaysaba يعني أنت سيدا الحين علاقة تمام سامي شاق عمت أذكر أذكر على عندنا كم يجي سمن لكن حقا وخلط واحد خلق تاني ولي ما فهم لكن ما نقرن دون إن شاء الله bulshada ma weydiisa waa weydiiyey waa igu qoslaan waa igu qoslaan qofka qofka kaali maxaad u qarisaa cuntada waa la igu qosliyeen dee lama arki karo maxay anigoo sixin baasta la socda waxay dariiqa waa iyo marra waa
su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeye een, muddada labada saneed meheradda ka shaqaynaysa kabacdi waad guursatay ee, guri baad dhisatay waxaasoo dhan ee, guurkaagii ku baxay ee guriga dhismihiisa ku baxay ma meheraddan aad ka shaqaysay mise waa lacagtii aad hore usoo shaqaysatay qurbaa ka soo shaqaysatay Maymay, waa lacagta hore waxaa weeyaan meherada ya boqolkiiba aad sideetan meherada weeyaan dee inta kalena xaafadda igu kafta ya so alxamdulilah si fiican bay u dhacday oo waa imika waxay dhahan xaas baan leeyahay guri baan leeyahay meherad baan leeyahay meel alla meel u socda ma jirto waa boona weyn kanada magaaladii aad kaga noolayd ama een, gobolkii aad dekanaydba ma laga yaabaa inaad dib ugu laabato oo istiraahdo ma garanaysaa halkan dee waxbaad ka samaysay meheradaada iyo ganacsigaaga inaad sii socoto dibna waddankii een, aad ka timidee hore kanada ugu laabo oo ka soo shaqayso masleeda soona shaqaba ku haya xaggan soo haddii aan shaqo ku haya xaggan inaan tan ka tago way iska yar adagta mugta marka waxaydan waxaa ii dhaantay inaan tan aan culays ka saaro ya aan isku dayo inaan tan aan weyneeyo aan wanaajiyo aan meesha xoojiyo haddaan kanada aan aan ku noqdo waxay noqonaysaa inaan haddana eber eber aan ka soo bilaabo mugta oo dee maxaydan waxay igu qaadan ilaa dhowr sannadood ilaa aan gaadho xadkii aan kaga tegay waddanka afar sano afar sano ka hor kaasi wuxuu ahaa cismaan maxamed xaaji cismaan oo ah wiil qurbaha ka yimid haddana meherad ganacsi ka samaystay oo la yidhaahdo king bisa magaalada boorama oo aan ku wareysaninay barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi hibad iyo halabuurka waxaana uu wareysanayay cismaan maxamed xaaji cismaan oo haatan boora meherad ganacsi ku faraacashay dee wuxuu ka sheekeeyey isagu dee eh, wuxuu ka noqday meesha la yidhaha kanada marka wuxuu yidhi anigu dee nolosha een, makhaayadaho kalean ka shaqayn jiray saan waxbarashadeeda dabero aad iyo aad haatanna meherad ganacsi buu boroma ka furo marka waay aragnimadiis waxyaabaha naga xiisaa badnaa wax ka mid ahaa wuxuu yidhi dadkiibaa waxay kuu soo gelayaan sida daadkan oo waddamadan galbeedkan oo aad aragto saf dheer baa la galaa adnoo barnaamijad mar ka samaysay waa waxyaabaha ilaa hadda soomaalidana ay bartaan u baahan qof walba wuxuu rabaa inuu markaas soo galo oo markaas isaga loo adeego isagoon fiirinayn intii kasoo horreysay laakiin halkan waad aragtay ismaaciilow haddaad halkaas timaado dad meel taagan tahay qof kastoo kugu xiga ah, uu kusoo daba istaagaya maantao dhan iyadoon la- Marka- mar ayadoon qofna la joogin marka sida loo soo kala horreeyo ayaa qof walbaba saasaa lagu wada qanacsanya haddii xataa aad qof dardarto aad mararka qaar xataa aad ka hormarto qofkiinba saas kuu fiirinaya isha intaas intuu kugu intaasaa godo- kugu filan intaasaa kugu filan markaas adiga yaa isku yaryaraanaya isku yaxyaxaaya marka wuxuu yidhi sida daadka bay kuu soo gelayaan sida daadkan baa lagu soo gelayaa markaasaan weligiin.
qofna loo adeegi karin qofna looma adeegi karo kii ka horreeyey kii ka dambeeyey waa arrin ay weli u baahan tahay soomaalidu inay barto laakiin waa dadka ay kasoo bilaabanaysa ku jira inuu barto inuu dadka tusu yidhaahdo war ka- qofkaas aa kaasoo horreeyey horta bal qofkaas ha loo adeego oo halka ay ka bilaabato aad iyo aad
barnaamijka qaybihiisa kale ismaaciilo haddaan guda galnana dhowaan magaalada burco waxaa ka dhacay ka dhacday arrin dood badan dhalisay kadib markii aroos ka dhacay magaaladaasi ay ku kulmeen saddex xaas oo uu horey u qabay iyo xaaska cusub ee uu markaasi guursaday waa sheeko dheer bay ahayd arrintaasi waxa ay bulshada dhexdeeda dood badan ay- ayay ka dhex abuurtay inkastoo haweenka qaarkood ay arrintaasi aqbalaan ay aqbalaan marka ay dhacdo haddana mararka qaar waxay sababtaa in guryaha qaarkood ay burburaan marka caashay sheekadan waxay ku saabsantahay gabadh een, ee, doodaas horta way iska jirtaayoo hablo badan in lala guursado waxay dhahaan qaarkood way aqbalsan yihiin qaarkoodna ma aqbalsana waa iska doodale oo sida dee saddexdan xaasee imanayayba Ay.
dee waxaa laga yaabaa inay xaajigooda ku oo taageersanay dad- oo dadka qaarna weliba ay yidhaahdeen waayo waa gabadha uu guursanaya iyo walaalaheed gabdho la dhashay Way ka- intay ka dhaadhici weyda marka siyaabo kala duwan ay dadku maaragtay uu qof walba u sheega waaba la laqi waayaba laakiin gabadh ee ku sugan ee, dalka jabuuti oo kale iyadu waxay leedahayba een, warkaa ka duwan bay wadaa oo waxay leedahay tusaale ahaan een, hablaha laftigooda ayaa waxyaabo badan ka khaldan yihiinoo raggu lama guursadeen een, xaas labaad haddii aan iyagu dhibtu ka imanin hay iyagaa waddada furale leeya iyaga waddada furay hay ma sababeynaysaa dee ta- talooyinna way bixinaysaa wayna sababeynaysaa hay marka ooriyaha v o a sagal siciid faarax ayaa boor ku wareystay magaalada een, jabuuti walaal sagal waad mahadsan tahay magacaygu waayaan cabdi xuseen hinaasuhu horta waa wax jira hinaasa haddii la idhaahdo haddii loo dhiman lahaa horta anaaba u dhiman lahaaba hinaasa kuleelkiisa aniga qudhayda laakiin hinaasaha dumarka ayaa u sababa
markaa sidee lagu xafidi karayaa ragga bal gabdho badan ha kaa faa'iidaystaane ninka waxay ku xafidan karaysaa horta khaasatan muweyno gabadhii muweyne la oranayay waa iyada waxa ninkayga dayacday miiradu wax dayacan bay aragta miiradu qof dayacan bay soo xiro kelisay qof qof dayacan bay maxay ahayd soo qaadatay qofkii dayacnaabaa markii dambe loo soo baraarugay way tiradaa nin baa layga qaaday muuyaraduna waxay qaadatay qof cidlo yaala nin walbaba naagtiisu haddii ay iskuud goonayso haddii ay cunto macaan siiso haddii sariir kiitisano nadiifa uu ka soo kaco oo dhinacdii cuntadii iyo dhinacii gurigiiba ka dheeli tiran ninkii uu arkayo miiro horta muu raadsadeen haa dhinaca waxaan uga wadaa quruxda dhinaciisa hagaajinta waayo horta soomaalideenu marka u horeysa ay ragka isbaranayaan waan isagaajinaa banaanka marka shukaansiga waan isagaajinaa xabad haddii aan dhalno ambas iyaynaan dheline waan isku dhex dhiganaa haddii meher kugu dhacdo khalaas haa meherku markuu kugu dhacaasleda halkii adoonsi kaadhaya maxaaba kululaya dee ninkii uu dayacmayayo naag kaluu raadsanaya qurux badan uu isleetan waa tii berigii qurux badnayde bal tusidii u qurux badan oo bal quruxdii lahaata ambase udgoonkii lahaata inaad heshid waayo ragga saddex baa inoo keentay walaaladeen maaha aabayaasheenna maaha wax gurigaan ku xidhxidhano aan samaysanayna maaha waa wax maxay ahayd oy u baahan in la dayactiro in la dhaqaalaysto in la qurxisto in la maxay ahayd oy isaga la dayactiro laga fikiro ilmahaaga intaanad ka fikirin ninkaaga waa inaad ka fikirtid waayo wuu sh- wuu shaqo tegayaa buuq buu dhex geliyaa meel walbuu dhex geliyaa wuxuu doonayaa haa beris buu raadinayaa wuxuu doonayaa ninkii meel ku nasto muwiinadii marka meel uu ku nasto laga waayo waa inuu dee qof labaad raadsado deeda dhaqaalahay noqotay dee horta dhaqaalo la-aan wax ma dhaqmaan ilmaa waxaan ilmaa u baahan in wax la siiyo reerkiibaa u baahan ragguna waxay dhaliil ku leeyihiin markay shilinka yaray soo helaan ay ambajaad ku raadsadaan haa furitaanku imanayaayo waayan ilmihiiba wax maadsiisan xaaskaagi waxba maadsiisan iyadii hataa doontidii iyadoo meel kale kuu joogta oonad soo hoysan baad naa kala haweysatay marka dhaqaalahana halkaasay kasoo gelaysaa laakiin anagu ma jeclin lacag dumar haddaanu nahay nimankana kuma xidhno xoolo kumana hinaasna lacag maxaad noo siin weyday ee wixii aan isheeda ku aragno ban qeybta dhaqaalaha ka caroonaa marka een, dhinaca hinaasaha kale marka la fiiriyo een, waxaa la oran karaa kore gabadhi waxay ka hinaasay markuu ninkii saacada dambe yimaado een, habeenkii hore uu soo hoyan waayo een, markuu qoftii ama la hadli waayo ama dee gurigiisii uu ka warhayn waayo markaabay dareemi karaysaa inay wax jiraan uu malaha qof kala bartay uu waqtigiisa qof kala siiyo horta labaa keentaa mid waa maray barobale inaan ini haysto oo dhib qoys ahaaneed ina haysato oo dhibtaa qoys ahaaneed anigaba reerkayga iga soo duntumisay taas uu ku maqnaan karaa isfahamwaa baa jirta aada isfahmi weydiin uu qofkiis leeyahay qofkan way dhib badan tahay adigiis leedahay muxuu saa kuugu kelayaa kadib labadiin iyo isfahmi waaya ha oranina waa ninkiini waa ilmahaaga aabihii maya saddex baa kuu keentay waayo ninkii wuxuu rabaa meel qurux badan quruxduna ma aha weji quruxdu waa qalbigiiyo dabeecadda quruxda iyo nadaafad ahaan weeyaan qofkiiyo nadaafad badan gurigiiyo qurux badan awlaadtiiyo qurux badan cunto fiican ood qofkiisiisida ha kuu fiicnaato ha kuu samaato biyo hataad haysatid waa inaad biyo si weel qurux badan aad ugu soo shubtid aad siisid laakiin haddii aad war oradoo xalkaa jikada kasoo qaada aad tidhaahdid hadhow inaad calaacashidoo tidhaahd ninkii baa laga qaaday waa inaad jaaniska ugu weyn ninkaaga xaq ugu le aad siisid marka taa ragga maxaad oran lahayd qudhooda marka waxaan oran lahaa qofkan waa qof adiga gurigii ku dhex joogta qof intaad reerkoogii kasoo kaxaysay mas-uuliyadeedii korkaad kasoo qaatay waxaa jirta gabdho aroosa oon weli ilmo dhalin waayo haddiina ilmuhuna qofkuna ilmo dhalin waa aroos reerkoogi lama joogo gabdho qaar waxaa dhici kara waddan kala tegay oon maxay ahaytay qof ka karanayn oo kuri cidlaa tekan qofka keliya tee weheshanayaana ilmo u ah ee dad u ah ee reer u ah ee tee wehelkeygii ay dugsanaysa waa waa ninkii markuu ninkiina yidhahdo amba jaad baan soo cunayay amba ciyaaraan soo daawanayay amba saaxiibkay baan la maqnaa amba siyaasad baan ku jiray meeshaana waxaa imaansa dhibaato dhibaatadana waxaa u sababa ragga raggu ha ilaaliyaan dumar haddaan nahay qalbigeenu wuu jilicsan yahay qalbi xabxab baan nahay ina marka qalbiga dumarka xaaskooga ay ilaaliyaan baa qurux badan dumarkuna waa inay ragooga nadaafadooda ilaaliyaan
ismaaciil maxaa kuu baxay gabadha talooyinkay jeedanaysaa baan ka helay wuxuu yidhi- waxay tiri gabdhuhu dumarku waa qalbi xabxab calaasha waa qalbi jilicsan yihiin wax walba haddii la sameeyo haddii labada dhinac laga soo maro waa waa iska dawoobaya labadaba adigu talooyin waxay tiraan tala waayo arag bay bixinaysa welibana hay tala ciyaar ciyaara ma bixin marka waxay hablaa marka hablo badanoo bay tiri ha ka xanaaqina in laydinla labeeyo inkastoo laba labadu iska bannaantay cashay dee iyo saddex saddex looma dhama ismaaciil miyaan iska dhammayn aad iyo aad looma maxaa dhama hortaagan wax badan Hay.
waxyaabaha aan mararka qaar qudheeda markaan dib u fiiriy waxaa ka mid ah
Eh, een, tusaale kale raggu inta badan waxay la soo badan afar baa ilaahay noo dee baneeyey waa sax de marka afar lagu Mathan- waxa baneeyo laga wax bilaabo wali- wax waliba suud baa daba bi- socota ay laba laba laga bilaabo mathana wathulaatha warubac hay Eg, midhka xitaa waa laga booday
laakiin laakiin markaad aad qoraalka haddaan hadda idhaahdo ismaaciil oo kale oo aana dhamaystirin ismaaciilladu way badan yihiin Ay.
ismaaciil xuseen baan ka hadlaya ismaaciil maxamed kale aan ka hadlaya yaan ka hadlaya fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan marka marka aayadaha aad soo qaadataan inta badan Hay.
inta idinka aad ka jeceshiin baad soo qaadataan Hay.
marka waxyaa- waxyaaba badan aan loo dhamayn baa jira
waayo iska a- afar tuqa- afar ku ogol baad mararka qaar helaysaa sida haddeer burco ka dhacdo oo kale marka waa iska oreydho adigoo xataa cadaaladii aan ka fikerayn adigu wax badan baa laga fikiraya cadaaladda laftigeeda laga fikiraya cadaala afar cadaaladdaas ku si loo afar bilaa camalaad baa shaqo u samaysaa cash saddex kaloo bilaa camal ah saddex hablood oo kale barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a aad la socotaan ah, washington ayuu si toos idinkaga imaanaya haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta aan ku bilownay waxaa xalay ka furmay dalka gaboon koobka qaramada afrika ee sanadkan labadi kun toddoba iyo tobanka iyadoona lagu dahafuray ciyaar xiise lahayd oo dhex martay xalay dalalka gaboon iyo guinea bisaw ciyaarta oo ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah ayay guinea bisaw si lama filaan ah uga yaabsatay xulka martigelinaya ee gaboon kadib markii ay iska barbaraysay daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta gaboon ayaa ku horumartay goolka waxaana daqiiqadii laba-iyo kontonaad u saxiixay ciyaaryahan pierre emerig opamian oo shabaq ku qalloociyey kubad uu usoo karoosay ciyaaryahan denis buwanga goolkii barbaraha ee geni bisaw oo yimid daqiiqadii sagaashanaadna waxaa madaxa ku dhaliyey ciyaaryahan juri sores taageerayaasha xulka gaboon ayaa ku oriyey ciyaartooyda dhammaadkii kulanka iyaga oo muujiyey sida ay uga xun yihiin guusha ay iska dayaceen guinea bisaw oo tartanka ku cusub ayaa soo bandhigtay ciyaar la jeclaystay kulankeeda xiga ayaa waxa ay la dheeli doontaa dalka cameroon sideed iyo tobanka bishan halka gaboonna ay la ciyaari doonto dalka burkina faso isla taariikhdaasi dhinaca kalena ciyaar kale oo ka tirsan gruupka e ee koobka qaramada afrika ayaa xalay dhacday waxaana fooda isku daray dalalka burkina faso iyo cameroon ciyaartan sidii tii furitaanka oo kale waxa ay ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah cameroon ayaa hogaanka ciyaarta la wareegtay daqiiqadii shan iyo soddonaad kadib markii uu gool u dhaliyay ciyaaryahan benyamin mukanjo laakiin xulka burkina faso ayaa ka daba tegay qeybtii dambe ee ciyaarta waxaana goolka barbaraha u saxiixay ciyaaryahan isowu dayo daqiiqadii shan iyo toddobaatanaad caawana waxaa jiri doona laba kulan oo ka wada tirsan gruupka b xulka algeria oo ka mid ah dalalka loo saadaalinayo inuu koobka ku guuleysto ayaa caawa fiidkii la ballansan xulka zimbabwe ee koonfurta afrika xulka aljeeriya oo lagu naaneyso dawacooyinka saxaraha waxa ay wataan laacibiin caan ah oo ay ka mid yihiin riyaad mahres islaam slimani iyo ciyaaryahan yaasiin ibraahimi oo dhammaantoodba ka ciyaara qaaradda yurub zimbabwe oo markii ugu horeysay ka qaybgalaysa tartanka afrika tan iyo sanadka labada kun iyo lixdii ayaa wax ay ku duuleysaa laacibkooda muusona oo ah ciyaaryahan ka ciyaara dalka beljimka labadan wadan horey waxa ay u kulmeen hal jeer halkaas marna waxaa laba gool iyo gool ku badisay xulka zimbabwe ciyaarihii koobka qaramada afrika ee sanadka labada kun iyo afartii lagu qabtay dalka tunisia algeria markii ugu horeysay oo ay ku guuleystaan koobka waxa ay ahayd toddoba iyo labaatan sano ka hor dhinaca kale isla caawa waxaa is arki doonaa dalalka senegal iyo tunisia senegal waxa ay ka mid yihiin dalalka ugu xoogan sanadkan waxaana dhinaca afka hore uga ciyaari doona weeraryahanka kooxda liverpool sadio main iyo xidiga kooxda lazio keita balde xagga daafaca waxaa u taagan ciyaaryahan kalido colibali oo u ciyaara kooxda napoli dhinaca tunisia iyagu sanadkan ma wataan xidigo la yaqaano marka laga reebo gulahayahooda ayman matluti laakiin afar jeer oo ay horey ula kulmeen tunisia xulka senegal marnaba senegaal ma aysan badanin haddii ay tunisiya caawa badiso ayaa waxaa la dhihi karaa waxaa door ka ciyaari kara guushaasi ciyaaryahanada kale ah ayman cabdinuur oo u safta kooxda valensiya iyo gooldhaliyaha da-da yar yuusuf maskiini dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna duhurnimo waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur haatanna dhinacii ciyaaraha haddaynu intaas kaga nimaadno aan idhaahdee dhegeystayaal halmaan hadal kuma jiro dhinacii heesa ayaan jalleeci doonaa waa heesta uu ku luuqeeyo fanaanka cabdihani waa heesta muhiimaddu waa danteenna
macaan ha hilmaamin ha maydhin xusuusta magaabi jacay ee kalmeeray macaan ha hilmaamin ha maydhin xusuusta magaabi jacay ee kalmeeray macnaha ila fahan ujeedka muranka isa seerka keena ka yeela moosa jabeeni muhiimadu waa danteena macnaha ila fahan ujeedka muranka isa seeka keena ka yeel moosa jabeene muhiimadu waa danteen
codkaasi macaan ee fanaanka cabdihani ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo ahaa cashe ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar dhinaca farsamadana waxa uu ahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meelmari ayaheen adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manaystay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meelmari ayaheen